waa mar kale iyo barnaamij gaara oo ku saabsan booqashada gusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari uu ku tegey magaalada baydhabo caasimadda koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba booqashadan uu ku tegey brofesor jawaari magaalada baydhabo ayaa sida wararka aynu ku helayno waxa ay sheegayaan in ay ka dambeysay kadib kolkii ismaandhaaf dhinaca maamulka uu soo dhex galay dowladda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo weliba maamulka koonfur galbeed ee uu madaxweynaha ka yahay madoobe nuunow maxamed haddaba si arrimahaasi isfaham looga dhaliyo ayaa waxa ay dowladdu u xil saaratay in arrimahaasi uu la shirtago magaalada baydhabo guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari haddaba maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa marka uu gaaray magaalada baydhabo waxa uu la hadlay saxaafadda waxa uuna sheegay in guud ahaan waxaa haatan ka jira gobolka loo baahan yahay in lagu dhammeeyo qaab nabdoon iyadoo dhanka kalena ay soo baxayaan warar kale oo sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka haatan uu u xuubsiibtay in uu ka sameeyo halkaas doonista dowladda federaalka ku-meel gaarka ah ee soomaaliya taasi oo ku aadan in la kala gooyo gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan gobolada lixda ahna loo dhigo xuduud ayaga kala qaybiya si loo fuliyo dano beeleed oo ku salaysan rabitaanka ra-iisul wasaaraha hadda jira ee cabdiweli sheekh maxamed iyo weliba cabdiweli sheekh axmed aan iraahdee iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba soo dhoweyntiisii ayaa waxaa aada uga muuqatay guud ahaan in halkaasi ay ku soo dhoweeyeen wafdiyadii saddexda gobol maamulkooda sameyntooda ku mashquulsanaa waayadii lasoo dhaafay oo uu u horeeyo khaalid cumar cali iyo weliba ibraahim cisaaq yarow sidoo kale ayaa xafladaasi lagu soo dhoweynayay guddoomiye jawaari waxaa aada uga muuqday kooxo loo diyaariyey in ay halkaasi u yimaadaan howlqabad ku aadan arrimaha haatan ka socda magaalada baydhabo haddaba kol haddii guddoomiye jawaari uu la yimid magaalada baydhabo arrin magaalada baydhabo aan laga jeclayn kaasi oo ah sameynta maamul goboleed ay u dhanyihiin gobolada shabeellada hoose bay iyo bakool kuwaasi oo u samaysan qaabeeleed ayaa haddana waxaa muuqata oo ay dad badani su-aali ka keenayaan haddaba waxay isweydiintu tahay jawaari ma ergeybaa mise waa shakhsi wata go-aan uu doonayo in uu ku fuliyo maamulka ra-iisul wasaaraha uu rabo ee ku aadan in la sameeyo saddex gobol kuwaasi oo horey ugu hungoobeen shakhsiyaad uu ra-iisul wasaaraha usoo dirsaday magaalada baydhabo kana soo jeeda beelaha digil iyo mirifle kuwaas oo ay ugu horeeyaan khaalid cumar cali iyo weliba ibraahim isaaq yarow haddaba waa kan guddoomiye jawaari oo sebteembar kow iyo labaatankeedii sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban magaalada baydhabo kula hadlayey odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka ka soo wada jeeda deegaanada koonfur galbeed kaasi oo jawaari xilligaasi kaga codsaday in ay sameeyaan maamul loo wada dhan yahay islamar ahaantaana ka kooban lix gobol si loo dhooro karaamada ummadda way lahaynay siyaaso oo dalkunka dhisamaaw oo soomaalinimada ka dhisamaaw oo digida mirur ka dhisamaaw in la wada daar in la wada deero yaa go-aanka aye ujeedada saasa ata dowladnimo walaawna falaay walaawun oo milaray oo jaantaa rugunta oo daman hadareerti lakabaha umudun karaamadiye dhunti karaamadiye hanagma falaan waa tahay haddaba maxaa isbedelay oo guddoomiye jawaari oo horay doondoon ugu jiray sannad ka hor in karaamada digiliya mirifle dib loo soo celiyo haatan oo sannadkii ka soo wareegmatay afar maalmood oo keliya in uu magaalada baydhabo gudaheeda uu kaga dhawaaqo in uu ummaddii shalay karaamadeeda iyo lixdeeda gobol uu kala hadlayay haatan uu ugu soo biyo shubo in ay sameeyaan maamul koonfur galbeed ka kooban saddex gobol taasi oo meel ku dhac ku ah guud ahaan qowmiyadda digil iyo marifle iyo weliba qowmiyadda soomaaliyeed ee degta gobolada lixda ah ee koonfur galbeed waa kan mar kale jawaari oo sebtembar kow iyo labaatankeedii laba kun iyo saddex iyo toban ku gubaabinayay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa digil iyo marifle inay isu ururiyaan ummadda waa wal oo un hadda korsiinka sang ama siinka dijiyaana ama doo un wadana ma jara kala doy oroysa ku gohaas oroodina ku gohaas wal alla walaagili yalla ka dareere haddaba su-aasha ugu weyn ee maanta taagan waxa ay tahay haddii shalay guddoomiyaha baarlamaanka rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari uu lahaa taladu waxa ay ka go-daa odayaasha dhaqanka ee markaasi ku sugnaa magaalada baydhabo kuwaasina ka dhabeeyey hadafkoodii ahaa in ay maamul goboleed loo dhan yahay kana kooban lixda gobol ee koonfur galbeed ay ku sameeyaan magaalada baydhabo haatan uu dusha uga keenayaa rabitaanka ra-iisul wasaare aan ka warhayn wixii loo soo maray dhibaatadan islamar ahaantaasna ka mid ahaa raggii dhibaatada wax ka geystay in haatan uu u soo abaabulo in dib looga noqdo lix saddexdii gobol in dib looga noqdo wa aan raahdee lixdii gobol ee la qaato saddex gobol hadallada ilaa iyo haatan ka soo yeeraya jawaari kolka la eego ayaa waxaa la dhihi karaa waa nin u soo tafaxeetay sidii uu dhulka digil iyo mirifle u siin lahaa beelaha dhulkooka ah ee hawiye iyo daaro